dareen cusub oo ku soo kordhay bangiga bangiga dhexe iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed sidaad halkan ka aragtaan waxaa waddanka soo galay lacag been abuur ah oo lagu soo sameeyey waddanka meel meelo ka mid ah lacagtaas been abuurkaahu waxay soo gashay magaalada magaaladii maalintii shalay ahayd afar iyo labaatankaa saac oo magaaladan ay ku jirtay xamar ah qiimaha shilinka soomaalida wuxuu ka kacay ama qiimo dhacu wuxuu ka kacay laba kun oo oo shilin baa ku kordhay ciidamada amniga iyo biriiska iyo wasaaradda maaliyadda iyo bangiga iyo kulli waa ka wada soconnaa arrintaas dowladduna haddeed waxa weeye nidaamka ay leedahay oo dowladnimadaahu oo ay bangiga dhexe u dhiibatay oo ay tahay inuu ilaaliyo ummadda lacagteeda iyo qiimaheeda iyo waxa ay qiimuhu wuxuu leeyahay haddeed waxa weeye waajibkaasna waan gudanaynaa hay-adaha adduunka oo ilaaliya lacagaha been abuurka iyo waan la xiriiraynaa biliiska iyo dowladda iyo halka kan iyo moogta waxa weeye iyagana waan la xiriiraynaa in lacagtaas la joojiyo ciddii keenta iyo ciddii ku isticmaalaysana moogta laga qabto ummadda bangigu lacagtaas ma ictiraafsana haddii la keeno ma aqbalayo baabuuray ku timi baa laleeyahay lacagtan waxaa laleeyahay xoolaa lagu soo iibsaday waxaa laleeyahay gobollada moogtahay bariga dalkay ka timi baa laleeyahay marka anigu hadda moogtahay tilmaan aan hubo oo moogtahay waxa saaka lacagta ii timi waxa weeye waa war ee moogtahay tilmaan aan hubo moogtahay oo jirta oo aan farta ku fiiqi karo weli ma ayam jirto